Xilliga ciida Carafo waa mid ka mid ah munaasabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed ay xoolahooda, gaar ahaan ariga, u iibgeeyaan suuqyada. Maalmo kooban ka hor ciida, waxaa suuqyada jawhar laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la kala siisto ariga. Ganacsatada ayaa sare u kaca xoolaha waxa ay u aaneeyeen sababo la xiriira dalabka ariga oo bata xilliga ciida.
xoolaha isbedelka ku yimid horta sara kac badan ayaa jira oo ku saabsan ciidul alxa sida awgeed xoolahay qiymihii awal ahaan jireen kulligeed sida hadda eriga ay tahay looda geela qiimaa raacay oo difaras waxaa u dhexeeya laba milyan sida erigoo kale markii oo neefka eriga ahaan jiray boqol doolar ahaan jiray boqol iyo konton doolar ba hadda erigoo kale qiimihiisa sara kacaasaa jira marka waxaana u wacan ciidul adxaa marka sida weligeedayna ahaan jirtay loodoo kale sidoo kale waa idane neefka looda ugu neefka looda oo eriga ugu qaalisan neefka ugu sarreeya ilaa boqol iyo siddeetan ilaa iyo laba boqol waaye kan ugu hooseeya boqol waaye neef qalmaaya oo boqol ka hooseeya ma jira wixii ka jira wax uun dhararkooda oo daadanawa dadka waygii hore idaha waa la diidi jira laakiin hadda idaha caadiya loola qabsaday oo idaha aaday u cunaan idaha wax la dhaafaya ma laha ercadka idaha waa la wada cunaa isbedelka ilaa ilaa ciidda waa soconaa ilaa ciidda maalinkii oo lixida ay bilaabto ciidda xoolo qalow oo oo os istaaga hoos u dhacaa imaana hoos u dhacaa imaana sida oo dabiiciin oo arki jiray waa kaa isbedelkaada bil ka hor haa muddo bil ka hor oo yimid idaha neefka birimo iyo sugunto birimadu waa boqol iyo konton boqol boqol iyo sideetan cadi boqol iyo kontona ugu badan boqol waxaa ugu yar oo suguntada la gadaa lixdan toddobaatan saas waaya lakala iibiyaa wixii kasii yarna waa kasii yaryihiin oo konton doolar afartan doolar soddon doolar xataa waa iska helaa shilin soomaali micnaha iri oo micnaha saddex milyan iyo qa iyo jajab gaaraya waa jiraa saddex milyan laba milyan iyo shan boqol laba milyan saas waaye milyan milyan iyo shan boqol saas waaye saasaa loo kala iibiyaa xoolaha micnaha ana suuqan kasii dhex gataa inta badan safar ma aado markaa safarka aan aadoo kalena wixii sida ii soo qoraan soo helaa markaa suuqan kasii dhex qabsadana haddana suuqan kusii dhex gataa waa marba ma la qiyaasi karo marba waa si mar tobanaa iska helaa mar toban ka badanaa helaa mar ka yaraa helaa saas waa si micnaha adiga xoolaha gadoogooda iyo iyo aada gacantaadii ku xiran